أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa canow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah ganacsatada iyo wadayaasha bajaajta gobolka banaadir oo ka cabanaya lacaga baad ah oo maamulka ridada ee gobolkaasi uu ku soo rogay haddaba dhibaatooyinka isbiirsaday ee dhinac walba ka haysta reer muqdisho ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan oo diyo xoolo nool ah u kala qaaday beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljecel waxgaradka labadaasi beel iyo weliyudamka oo idaacadda la hadlay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta oo qodobo kala duwan aan caawa idinku maqashiin doono ilyaas cabdulaahi iyo ismaaciil salaad ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey amar ka soo baxay maamulka ridada ee gobolka banaadir kaas oo lagu amrayey inay ganacsatadu qaataan kaarka caafimaadka waxaana sidoo kale la duldhiga lacaga baada waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo wadayaasha mootooyinka kuwa bajaajta loo yaqaano oo arrimaha ka cabanaya
waxaan arkayaa in ay meesha dhaqaalo laga raadinayo oo mashruuc lagu soo qaatay taasaa u arkayaa annaka hadda bajaadley haddaan ahay horta aadaa ugu dhibbannahay waxaa ka dhibbannahay marka horeba mashruucan lagu soo qaatay a e b dan mashruucii lagu soo qaatay aa haddana dhinaca caafimaadka la soo galay oo kaarkaani waxaa la yidhi kaar caafimaad ha la qaato waa dadka ma awoodaan soddon iyo shan doorar ma awoodaan shacabku wuxuu leeyahay caafimaad maanta ma hayso oo waa inuu jeebkiis fuulaa haddaa jeebkiis fuula qofka macnaha cudurkaas waa u dhiman karaa leh taasna hadda waxaad arkaysaa meelihii owel oo hooyaday dhallaanka ahaayeen isbitaal banaadir oo kale oo owel firiyu ahaa hadda maanta lacag waa haddaa gelaysana baragoosane marka waxyaabahaas ama qof caafimaadkiisii lacag waxbarashadiisi lacag korontihiis lacag biyihiis lacag oo haddana mashruuc lagu soo qaadanaya laleeyahay maanaha idhikaar soo goosa waxaaba soo socotaa goobo shaqa in la xeer waa maqlaaya haddana dadka oo socda in la soo aruurinayaaba macquula mar awoodda uma hayaan kaar caafimaad maahane meelaan marnaa la'nahay duruufaa dhibaa qabnaa adinkana kaar caafimaada laga hadlaa dowladda meelay noo wadda horta ma naqaano kaar caafimaad xaa qaadanaa horta maxaa caafimaadkeen horta marka hore laga fikira xaggee marnaa mootuule haddaan nahay caafimaadka waxaa nooga horreeyo xaggee marnaa muhiimaddu waxay tahay horta meelaha marna haddaan helno caafimaad waa kan fikiri karnaa oo nolosha caafimaadka waxaa ka horeeya horta nolol inaan horta nolol ah helno markii nolol la helo kabacdii caafimaad la'a laga fikiri karaa oo amni la helo waddooyinku waa burbursan yihin meelaha marnamada meelaha qaar rafaada ku qabnaa kontaroolo saa'ida caafimaadka haba noo dambeeyaba dhibaatada qabno caafimaadka waxaa nooga sii daran oo mar walba aan laga hadlin dhibaatooyinka aan ku qabno dabaaldegyada soddon iyo shan doolar maalin walba waxaa noola wadaa kaar caafimaad mar waxaa aqoonsi mar waxaa aabay wax wax wax waa lacagta lagaa aruursanaa wax ka jira ma lahan nin xalay aan cashaynin oo ilmihiis ay qadeen oo caaw oo saa quraacanin haddii soddon shan bix la yidhaahdo waa ku khasbantana la yidhaahdo waxaas wax suurtagalaya iyo wax suurtagal tagaya maaha mana kafilayna mana waxaas mana suurtagalaysa waxaa inay suurtagalaan rabaa soo maaha waxaas wax suurtagalaya iyo wax socokaraya waxaas ma jiraan waa saddex kameel ina hal meel bix waxaas khuraafaad waa been waay waxaas waxaas khuraafaad waa war waxa la soo allafin waaya oo la soo qaatay waa maantaas fasirkeeda ma hayabo bajaajlayda ugu cudurqaad badan waxaas wax suurtagala ma waxaas wax oo aan maqliba hata maaha aniga haa waxaan maqlin baa jawaab waraa soo maaha waxaas ma safir mayna hataa war ma aha anugu dadka lamidnaa soo maha haa anagu bajaaj leenahay balse dadka aan bajaajka wadanin ama dukaanleyda eh ama soon soomaalidka leeyahay yaacays baan lamidnaa anagu
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo caawa aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan ilyaas cabdulaahi ayaa soo jeedinaya faysal waad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan ugu horreyn xubinteenna ku bilaabaynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaa lagu daabacay maanta warbixinno kala duwan iyo taqaariir waxaan ka soo qabanaynaa warbixin ciwaankeedu uu yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda muqdisho oo jeemes swan ugu cawday bixitaanka ciidamada admis xukuumadda fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho ayaa walaac ballaaran ka muujisay qorshaha lagu dhimayo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya maalinba maalinka ka dambeysa markii uu soo dhowaado wakhtigii loo asteeyey bixitaanka ciidamada shisheeye ayay sare u kacaysaa cabsida ay dowladda xasan gurguurta ka qabto in arrinkaas uu saamayn xooggan ku reebo xerada xalane waxaa ka socda kulamadii ugu dambeeyey ee go'aanka looga gaari lahaa saarista laba kun oo askari kuwaas oo dabayaaqada bishan isaga huleeli doona soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo u magacaaban wasiirka gaashaandhigga xukuumadda muqdisho ayaa xalane gaaray wuxuuna kulan la qaatay jeemes iswam oo ah ergeyga cusub ee waxaa loogu yeero qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ninkan oo ah xaakimka gumaysiga soomaaliya ayaa gacanta ku haya malafka arrimaha amniga xukuumadda muqdisho iyo dhammaan maamul goboleedyada sidoo kale waa ninka go'aanka kamadambayska ah ka gaaraya ciidamada admis ilawareedyo ayaa sheegaya in xukuumadda muqdisho ay jeemes iswan u gudbisay walaaceeda ah in jihaadiyiinta al-shabaab ay weerar culus soo qaadaan ka hor dhammaadka bisha diseembar ayna la wareegaan deegaanno istaraatiiji ah qaramada midoobe ayaa ugu baaqday xukuumadda muqdisho inay diyaariso ciidamadii la wareegi lahaa deegaanada laga saari doono ciidamada kufaarta ee admis loo yaqaano dhowr jeer oo kooxda filla soomaaliya ay sheegtay inay diyaar u tahay la wareegidda amniga goobaha ay ka baxaan ciidamada shisheeye waa ay ku fashilantay balse wuxuu fashilka ugu badan soo bixi doonaa marka la gaaro bisha diseembar ee sannadkan kolkaas oo kumanaan ka tirsan ciidamada admis laga saari doono soomaaliya falanqayaal isha ku haya arrimaha soomaaliya ayaa aaminsan in haddii ciidamada shisheeye ay dalka isaga huleelaan ay jihaadiyiinta al-shabaab ay ridi doonaan dowladda dabadhilifka ah ee taangiyada afrikaanta hoosaarsataa ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta lagu daabacay mareegta soomaali memo iminka haddii aan u gudagalna mareegta xigta waxa ay noqonaysaa calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah waxaa websaytekan lagu daabacay warbixinno kala duwan iyo taqaariir haddii aan soo qabanno mid ka mid ah warbixinnada ku hardhan mareegtan dagaallo lagu hoobtay oo dib uga qarxay galbeedka gobolka city wararka ka imanaya gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in dagaallo aanan kala joogsi lahayn ay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay halkaas ku dhex mareen maleeshiyaad ka kala soo jeeda cafarta iyo soomaalida ilawareedyo ayaa sheegaya in dagaaladan ay ku dhinteen tobannaan ruux taasoo sababtay in maleeshiyaadka cafarta laga saaro deegaanno ay horay ula wareegeen waxaana ka mid ah meelaha laga saaray tuulooyinka xoori iyo dhuunyar oo dhammaantood dhaca gobolka city wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaaladan lagu hoobtay ay weli ka socdaan buuraleyda madane muuqaallo laga soo duubay goobaha dagaalka ayaana muujinayay maxaabiis iyo hub laga qabtay maleeshiyaadka caafarta bare daahir suge oo ka mid ah dadka ku dhaqan galbeedka gobolka city ee sida aadka ah loogu loolamaya ayaa sheegay in dagaaladan oo aanan kala joogsi lahayn ay dhinacyadu kolba dhinaca isku riixayeen balse dagaalkii ugu dambeeyey waxaa gacanta sare yeeshay maleeshiyaadka liyubolis iyo dadka deegaanka oo wada socda saraakiil u hadashay ismaamulka caafarta ayaa warbaahinta waxaay u sheegeen inay si adag u difaacanayaan degmooyinka candhuufa iyo garba ciise halkaas oo loo fasirtay inay marmarsiyo u sameynayaan deegaanada baaxadda leh ee laga qabsaday haddii aan faysal oo soo qabanno mareegta alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta waxaa lagu daabacay warbixinno iyo taqaariir kala duwan mid ka mid ah warbixinada ku qoran ciwaankeedu waa milatariga suudaan oo sheegay inuu ka hortegay weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka r s f ilawareedyo milatari oo ka tirsan xukuumadda suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka dacmu sariic ee dagaalka kula jiro dowladda ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada cirka ku leeyihiin koonfurta magaalada qurtuum ee caasimadda dalka suudaan waxay sheegeen in nidaamyada difaaca hawada ay kaga hortageen weerarkaas islamarkaana ay fashiliyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah iyagoo ilawareedyadan la hadlayay shabakadda aljaziira ayay xuseen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen xarunta laga soo abaabulay weerarkan halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad fara badan taasoo ku taalla waqooyiga magaalada qurtuum baxri ee dalka suudaan haddii aan halkaas uga gudubno mareegta alfurqaan aan markanna soo qabanna wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno iyo taqaariir fara badan ayaa mareegta ku hardhan mid ka mid ah warbixinada ku qoran wakaaladda haddii aan soo qabanno waa mid ciwaankeedu uu yahay in ka badan konton iyo shan qof oo dagaalbeeleedyo ugu dhintay gobollada dhexe ee soomaaliya waxay wakaaladdu warbixintan uga hadashay dagaallo ka soo cusboonaaday maalmihii u dambeeyey gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud halkaasoo ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka xeeraali iyo caabudwaaq aad baad u mahadsan tahay walaalka intaadan xubinta ka bixin caawa maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada faysal aad baad u mahadsan tahay hadalhayntii afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay baraha internetka aadka u haysatay waxay ahayd muuqaalkii dhowaan uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya kaasoo laga soo saaray weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud muuqaalkan ayaa si aad ah ugu baahay baraha internetka waxaana goobaha kala duwan sida youtub-ka twitter-ka facebook iyo telegram ka daawaday kumannaan dad ah boqolaal ka mid ah dadka daawaday ayaa ka bixiyey faallooyin kala duwan waxaana ka mid ah dadkan qof ay ugu qoran tahay ayuub cali waxa uu yidhi dadkii beenta lagu qancin jiray waa tan alkataa'ib keentay itus ee itaabsii ha daawadaan dhammaan qaaqlayaasha iyo dabadhilifyada qof kale oo isagana ka mid ah dadka faallooyinka ka bixiyey filimkan waxa uu yidhi gurgurtow ninkaas runtiisa waaye ee ciyaalkan aadabka ku shubaysid iska dhaaf qof kaleoo isagana ay ugu qoran tahay bile moxamed waxa uu yidhi cidliciirsi ninkii bannaankaas naf ka raadiya qorrax iyo oon baa dhammaystiraya qof kaleoo isagana ay ugu qoran tahay sayid faatax waxa uu yidhi wax qurun iyo jaad daba socda goormee ayay guulaysanayaan qofka ugu dambeeya ee faalladiisa aan soo qaadanayna waxa uu noqonayaa daahir cabdiweli waxa uu yidhi dagaal culus ayaa meesha ka dhacay inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dadkii faallooyinka ka bixiyey filimkii uu dhowaan baahiyey kanaalka wararka ee kataayib ikhbaariya halkaas ayaana uga baxaynaa xubintii hadalhaynta ee caawa aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdulaahi ayuu kaasii ahaa قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تذلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا
waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda walaalkeen ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddaba aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxay ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiina halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa saddexa suuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddon iyo siddeed ruux oo filistiiniyiin ah halka boqol kale ay ku dhaawacmeen goobaha yuhuuddu ay xasuuqyada iyo gumaadka maanta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza xaafadda lagu magacaabo xayi zaytuun iyo sidoo kale xaafadda xayi shujaaciya oo iyaguna dhaca waqooyiga magaalada khaza halkaasoo diyaaradaha yuhuuddu duqaymo culus ay maanta ka geysteen warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan gumaadka yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza iyadoo la arkaya dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha ay maanta duqayeen diyaaradaha yuhuudda
يا الله لا اله الا الله من هذا من هو محمد لا اله الا الله لا اله الا الله محمد محمد حزمت خير
iyadoo xasuuqa yuhuuddu uu joogto yahay oo dadka muslimiinta reer falastiin maalin walbaba ay la'anayaan cudwaanka yuhuuddana uu galay maalinkiisii laba boqol iyo kontonaad oo marka bilaha loo fiiriyana ah muddo siddeed bilood oo xidhiir ah dhinaca kale dhacdooyinka xanuunka badan ee laga soo warinaya magaalada khaza ayaa ah in qoysas fara badan ay ku shahiideen duqaymaha aan kala sooca lahayn ee yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada khaza warbaahintu waxay maanta hadal hayeen dhacdo ku aadan nin oday ah oo reer falastiin ah oo da'diisa lagu sheegay toddobaatan sana jir oo qoyskiisa oo ka koobnaa ilaa toddobaatan ruux ay mar qura ku shahiideen duqaymihii yuhuuddu dhowaan ay ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza dhacdadaasi oo maanta warbaahinta qabsatay ayaa aad loo hadalhayay iyadoo ninka odaga ah ee reer falastiinna waraysi kooban ay warbaahintu la yeesheen islamarkaana uu ka warbixiyey xasuuqa ay qoyskiisa u geysteen yuhuudda
qaraabadaada dhammaantood ma waxay ku dhinteen jabaaliya haa jabaaliya ayay ku dhinteen meeqo ayay ahaayeen toddobaatan ruux ayay ahaayeen laa xawla walaa quwata ilaa billaah in ka badan toddobaatan ruux oo isku qoys ahaa ayaa ku shahiiday xerada jabaaliya allah u naxariisto dhammaantood waa ay raaxaysteen xaaji dadkaasi iyaga waa kuwii naga horeeyey annagana waxaan nahay kuwa ka daba tegi doona allaha ku sabarsiiyo xaaji cudwaankan wuxuu la mid yahay dhulgariir oo kale waa cudwaan wax burburiyey cid kama badbaadin walaa xaaji xitaa kama badbaadin waxaana sidoo kale badbaadin geed dhagax madaraso xarun caafimaad cisbitaal fiili dadkii aaway dhulkii waa uu gubtay laba maalin ayaan keligay meel iska fadhiyey oo la yaabanaa waxaa dhacayay anigoo dadka fiirinayay
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay soddon iyo toddoba kun laba boqol iyo laba ruux inay shahiideen oo lix iyo toban kun oo ka mid a dadkaasi ay carruur yihiin halka dhaawacana uu marayo afar iyo siddeetan kun sagaal boqol labiyo soddon ruux inay dhaawacmeen oo labaatan kun oo ka mid a dadkaasi nolol iyo geeri midna aan lagu hayn oo burburka dhismayaasha ay weli ku hoos jiraan waa hagaag bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhankaa yuhuudda iska horimaadyo kookooban oo u dhexeeya ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada rafax ee khaza muqaawamadu guule ayay ka sheegteen dagaaladii maanta waxayna tilmaameen inay khasaaro xooggan u geysteen ciidanka yuhuudda sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxay weerar sawaariikh loo adeegsada ku qaadeen deegaanada yuhuudda lagu deegaameeyey ee dhulka muslimiinta reer falastiin iyadoo warbaahintuna ay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan sawaariikhdaasi oo ku dhacaysa dhulka yuhuudda waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa
تسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى waa hagaag dhegaystayaal markanna hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala wareejisay beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable wiil ka dhashay beesha xawaadle oo horey loo dilay ayaa diyadiisa lagu heshiiyey inay kala qaataan maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa boqol neef oo geel ah u xukuntay weliyodamka oo ka dhashay beesha xawaadle kelimaad kala duwan ayaa munaasabadii diyada lagu kala wareejinayay laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh axmed dheere oo goobta ka jeediyey kelimad ku aadan xurmada dhiigga muslimka ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman amaa bacd waxa weye ilaahi subxaana wa tacaala ruuxa muuminka naftiisii wuu ixtiraamay waana wanaajiyey waxayna ka mid tahay kulliyaadka shanta ah ayay xifdu nafsiga ka mid tahay xifdu diin baa u horaysa diinkii la ilaaliyo la barto loo jihaatamo waxaa ku xiga waa xifdu nafsi lmu'min ruuxa muuminka naftiisii in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinaa diintaa la barayaa muslimka xaqiisaa la barayaa waa midkaa isagaa ilaahi subxaana wa tacaala wuu naga reebay ruux muslima xaq la'aan in la dilo ilaahay wuxuu la xidhiidhiyey shirkiga ayuu la xidhiidhiyey والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أي أيوة الله سبحانه وتعالى ليه صفاتك مؤمنين توحى كمذا وحن إلهين مع عبديان طلب هذه وامحي نف مؤمن وحق الآن لو لي ما بنانا لمن أقول إلا حق موياني حقنا وامحي والعياذ بالله روحي وردوبي روح مسلم ودلي وامدك إسقاه waana ilaahay subxaana wa tacaala sharaf buu yeelay ruuxa muuminka nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa muuminkii raxmad kama tago nabigaa dhahaya calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ilaa naf mu'min inuu dilo mooyaane hadduu naf mu'min dilo raxmaduu ka quustay ilaahi subxaana wa tacala waa ka dhahaya waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walcanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman ruux mu'mina ruuxii kas u dila naar ayuu gelayaa waana ku waarayaa cadaab cadiimahoo aad u weynu yahay marka nafta muuminka ilaahay subxaana wa tacaala halkaasu dhigay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay weliba wuxuu noogu yeedhay iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi walunhaa bilunhaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf iyadoo arrintaasi ay dhacday oo ayaa iimaanna loogu yeedhay qisaasi inay jirto laakiin waxa weeye waa la iscafin karaa waxaa la isku cafin karaa diyo ayaa la isku cafin karaya diyaa la isku cafin karayaa marka dadka diyada la isku cafiyey oo qisaastii bedel looga dhigay waa inay si fiican iyagoo walaalaa iyagoo isu niyasan iyagoo isjecel oga waxan inuu qadarka ilaahay uu ku xidhan yahay uu dhacay oo la ogolayn in saa loo galo qalbigoodu isku wanaagsanaadaan oo diyadii si fiican u kala qaataan isu sabraan mudeeyaan waana la mudeeyey waana la isu cafiyey qaar haddana waxaa la rabaa qalbigiinna inaad isu furtaan midda ayaa la rabaa maxaa yeele wax dhacay ma soo laabanayo saasay bulshadii muslimka mxuu ahaa usradii muslimka ama qoyskii ama muslimiintu ay ku badbaadayaan cadowgooda ilaahay subxaana wa tacaala uu jebinayo marka waxaana laga rabaa waxaan leenahay waalidkii uu ka dhintay ninkaas ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto bedel khayr qabana allaha siiyo isagana sabir allaha ku arsuqo waxaana laga rabaa marka inaan arrinta intaa ku dillo oyna wax qiimo ayna yeelaanin oo sidii jaahiliyadii ayna saasaa dhacday oo saasaa dhici jirtay marka waxaana laga rabaa sabir ayaana laga rabaa sabirkana ilaahay baabana amr yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu ilaahi subxaana wa tacaala leeyahy dadka muuminiinta ah sabra marka waxaan leenahay ilaahay khayr haydin siiyo dadka shaqeeyey dadkiisu soo jiiday mas-uuliyiinta ka ah intaba waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo bilahi towfiiq sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasallam waa tahay markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo nabadoonka beesha xawaadle ku wareejiyey siddeetan halaad oo diyo ah bismi illah alxamdulilah wsala allah wasalaamu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ilaahayga naga dhigay muslimiin na siiya nicmatulislaam waliimaan ee noogu hiiliyey gaalada nagu soo duushay allahaas ayaan u mahad celinaynaa intaa kadib galabta waxaan taagannahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahaay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xogmiyey sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan ee khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xugun tagay aysan dhicin maalin hadda dhexdaas magaalada beledweyne waxaa ka dhacday nin in waddo loo istaagay ee laba doolar laga qaatay labadan doolar lacag ku dar liiro muku daraan oo yiro naftiisa uu ku waayey labadii doolarna laga qaatay naftana oo waayey ilaahay baa ku mahadsan annaga ilaahay kitaabkiisa baan geela ku kala qaadanay galabtana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey naqiib siddeetan halaadoo geelmigala wareegtay waa tahay markana waxaad maqli doontaan nabadoonka beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey oo naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan kala wareegay diyada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي بقى مهلا سبحانه وتعالى إلهي مهد على سوء كوبك رب الله ورحمة الله بو مهسيهي إلهي وحكم مهديننا وحا صوم مرضي بان أغنهي وحا إلهي مهدي سقربتا إن سنعاد الإسلام كلهم كلا قدني ديب بقرا وان عيدا دريري وقريو إي أنفق والله دار إسان دبا أولين oo ilaahay baa waajibiyey ilaahay baan igu waajibiyey ilaahay iga dilay ilaahana iga- iyo ilaahay igarsi lagu kala qaadanaa ilaahay baa ku mahadsan mahad ilaahay sooma koobi karno intaa kadib waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan cifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii wadahadloo lasaga yimid kabacdi oo walaalnimo laisweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqiibka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool aan kala wareegay waa mahadsan yihiin odogii awldamka ayaana ku warjin rooble marka ilaahay maadiis waa marka ilaah noo barakeeyo meeshii wiilka ka baxayna bedel khayr qaba xooluhu meeshii ka soo baxeen ayagana bedel khayr qaba ee dadkii ku dhintoodan ejar ilaah ka siiyo odooga wiilka dhalay hooyada iyo walaalaha la dhashayna ilaahay sabra ka siiyo bedel khayr qaban ala siyaan leenahay waa ka ducaynaa maasha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay markana waxaad maqli doontaan rooble ibraahim barow oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay oo diyada wiilkiisa kala wareegay naqiibka beesha xawaadle bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah roobla ibraahim barrow wiilkayga waxauu ka sababsaday cifaaf cabdi alxamdulilaahi siddeetan halaan ku heshiinay siddeetankii galabta wareejinayeen Ee, ninkii hadda ay dhintayna dambidhaaf allaha siiyo ayagana waa soo dhibtoodan khayr allaha siiyo galabtana waxay- waa xoolihii waa kala wareegnay naqiibkii xawaadle xeeray barraa loo wareeji waa qabnaa khayrna allaha siiyo Ee, nimanka ah walaayadana ayagana dembigooda allaha dhaaf dembigooda allaha dhaafo diinta meel kale loo dhaafo ma leh ayagii hadday ahaynna ama dhibo badan aan ka imaan lahaa ayagana khayr allaha siiyo hadiba xolihii loo kala wareejiyeen nidaamka ay loo marsiiyeen oo diinta ay loo marsiiyeen ayagana waa u ducaynaynaa khayr iyo khayraad wiilka maxamed rooble barrow labaatankii kale waa cafi ase waa sadaqeeyey asagaana u sadaqeeyey saasaan ku cafi qasab liigama qaadin qabiil igama reeban anagaa xurnimo ku dhiibi maya taas anaa xur u ah qabiil ilma leh xur anaa u ah naqiibkana waa ugu wareeji gacanta iga saare waa tahay markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah odayaasha beesha gaaljecel oo sheegay in walaalahooda beesha xawaadle ay ku wareejiyeen diyada wiilkii ay horay u dileen الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله ثم الإله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله anagoo biriga taagan ilaahay kitaabkiisi inuu soo xugun tagnay xukunkaasna oo ah ee, ruux la dili inay diidiisa maanta meeshaan ku kala qaadanayna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale walaayada islaamka oo arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala noo fududaysa ayaa mahad iska leh anigoo maanta diyo wareejinaya anigoo ah nabadoonkii cifaaf cabdi oo maanta wareejinaya beeshana ay tahay beeshii cifaaf cabdi oo maanta diyada wareejinaysa oona ku wareejinaysa beesha xawaadlo ee, beesha weliba khaas ahaan reer ogaas oo ku wareejinaysa allahaas ayaa mahadda iska leh geelaa soo ahay boqol halaad boqolkii halaadoo noola cafiyey labaatan halaad labaatan halaadaa khayr allaha siiya ay noo cafiyeen weliyo damkii aabbihii iyo tolkii ay noo cafiyeen allahaas ayaa ku mahadsan ayagaana mahadsan geelaasoo beriga aan ka- kala wareejinta ayaan xaadir u nahaynoo taagannahay geelaasoo aan ilaahay ugu diidin labaatan halaad intii kale aan bixinnay siddeetankii intaas ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام ولا ليال anigoo ah naqiibkii beesha ismaaciil aadan een, waxaan wareejinaynaa maanta diyo aan ka galnay walaalahayn beesha xawaadle gaar ahaan beesha ra-ogaas marxuumkaasoo nagu sababsaday annagoo ah beesha cafaaf cabdi Ee, ilaaha ku mahadsan waa codsanay walaalahayn labaatan ay noo cafiyeen sideetanki aan galabta ku wareejinaynaa insha allahu waxaana ku wareejinaynaa qeybka baasha gaaljecel cabdiraxmaan bakool asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan odayaasha beesha xawaadley oo iyagu qiray in walaalahooda beesha gaaljecel ay kala wareegeen diyada wiilkooda bismillaahi raxmaani raxiim xoolahaas oo naqiibka xawaadle oo wareejiyey oo lagu wareejiyey oo ku wareejiyey rooble ibraahin anigoo ah jamaal sabriye oo walaalkiisa oo la socdo xoolahaas nagula wareejiyey walaayada islaamka aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sababtoo ah diinta islaamka ciyaar ciyaar maahan haddaysan walaayada islaamka ahayn dhib badanaa dhici lahay waxyaabo badanaa bulshada ka dhex dhici lahay ama dadka dhiigga kala galay marka ayagana waa u mahad celinaynaa jazaaka allahu khayran geelaas oo siddeetanka halaade labaatanna aan cabsinay saasaan ku kala baxnay saasaan ku kala baxnay oona ku kala wareeg annagoo ah beesha xawaadle khaasatan reer waas annagoo ah aalada marxuumka dhintay waxaan la wareegnay dhiiggii boqolaaadlabaatanaan cafinay marka intaasaan la wareegnay naqiibka cabdixiirey ayaa lagu wareejiyey anaa lagu wareejiyey walaayada islaamka marka khayr laa siiyo intaasaan aan kula wareegnay asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا waa hagaag dhegaystayaal gabagabada faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa duruustii kala duwaneyd ee aan kaga hadlaynay sidee uga faa'iidaysan karnaa tobanka maalmood ee fadliga badan ee bisha dulxija waxaa soo jeedinaya allaha u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين xalqadeeni saddexaad oo tixanaha duruusta aheed iyo xalaqaadkii tixanaha ka mid ah waa aljihaad fii sabiililah aljihaad fii sabiililaahi maalmaha waxaa la rabaa ruuxu inuu uga faa'iidaysta waay oo cashru dilxija wadaa'ifta uu leeyahay saan usoo tilmaanay tilaawat lqur'aan iyo walictinaau bilfaraa'id iyo sadaqadii iyo jihaad fii sabiililah wadaa'ifta taasaa ka mid jihaad fii sabiillah marka haddaan wax ka nidhaahno waxa waaye jihaadku waa halgan laba qaybo u qaybsamaa marka hore jihaad oo ah diinta islaamka barashadeeda halganka ku aadan waa nabigu sala allahu alay wasalam intuu maka joogay jihaadkii iyo halgankii ou habeenne hurdada uga baaqda in badan maalin hergalamada uga baaqda falaa tudic alkaafiriina wajaahiduhum bihi jihaadan kabiira aw yiraale gaalada talooyinka ay kuu soo jeediyahayeen ha qaadanin ee la jihaad kula jihaad qur-aanka jaahiduhum bihi bilqur'aani jihaadan kabiira waa halganka in wax loo caddeeyo in inay lafcatoobin ku hayaan loo sheego inay yihiin bani aadamkii alla karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama karaamadeen nooci waaye inay yihiin mar hadday alla diideen ay noqdeen kalalcaami xoolihii oo kale kamasal kelbi eygi oo kale kamasal ximaar dameerkii oo kale sharal bariyati inta alabuura ku u xun magaalada maanta dad badan ay ammaanayaan leeyihin waa kaa waa kaa ileen lacag yaraa lagu arkay dadki marka waxay noqdeen sanamkaasoo oo diinaarkaa ayay caabudaan markaasay u sacbihayaan adeera ku hoogin ayagaa ku hooge idan marka jihaadka waa noocaasoo waxbarashada midka ku saabsan waaye waa naftaada inaad ku halganto maaragtay shaydaanka aad ka xorayso ku dhex jira alladii waswisu fii suduuri nnaas dhufaysow ka dhigaha taas waa midda koowaad ta labaadna waa jihaadka bimacnaa qitaalka ah oo xabadda la afuufo sayfta iyo saaruuqa la sii daayo kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum nin aan wax iska dhicin ma sugaayo xornimo iyo madax bannaani maxaa yeelay xorriyadu waxay rabtaa thaman iyo qarash lagu bixiyo si aad u heshid haddaadan thamankii ogolayn madax bannaani lagama yaabo inaad hesho madax adoonsigana waxaa laga wadaa waxaan allah inaad addoon u naqato addoonnimo gumaysi ah waxaad ka baxday gumaysiga markaad allah kaliya addoon u noqoto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdo saad u tirina aad urka aad ka qaadato adimuna ay shaqeeyaan markaasaad madax bannaani haysataa waana sidaa daba la rabaa inaad ogolaato halganka ama thamanka oo nafyo maalba aad ogolaato si aad u hesho xornimadaas si ilaahay subxaanah watacaala daaru nacim berri uu kuu geeyo oo nicmadaas aad u hesho jihaadku marka labadaas nooc waaye maantana jihaadka muslimiinta ku waajiba hal waa dowyaa waxbarasho waajib uu ku yahay inay unesco duristeeda cilmu shaydaan ay ka haraan isla markaasna cilmi rusul oo kitaabka iyo sunnada midka ku metelana ay haddaba halgan saaraan say u bartaan dabadeedna gaalada muuqmuuqata iyo kuwa aan muuqanba ibliis iyo wixiisii wataa say ula halgami lahay inay halkaa ka ambaqaadaan waa fardu cayn arin dadkuna labayba u qaybsamaanba arrintaas markaad rabta inaad fahanto alle wuxuu ku yidhi dhegeyso aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiililah dadka alla rumeeyey jidka allay ku dagaalamayaan si alla subxaanah watacaala xiriirkay ku xoran yihiin ay u difaacdaan ayna alla u waayin kuwa alla waayana waxay ku dagaalamayaan oy ku halgamayaan oy ku diridhayaan jidka shaydaanka xal shaydaani ururkiisii in laga furay diidan yihiin marka waa dhow hanaan shaydaan waxay ku dheefahayaan maasiga isagu waxba u haaya waa geed dhahaya in allaha wacadakum wacda alxaqa wawacadtukum sidii alla nooga sabtabiyey biru ku dhahaya anna waa idin ballan qaada laakiin ballanka waa idinka waa idinkaga baxo waa idinka jebiyey waa idinka ballan bariyey jihaadku marka waa sidaase in haddaba aan u ogaano waa laga maarmaan nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi markuu ayaamtan ka hadlayay ma jiraan maalmo oo camalka saalixa ah ee maalmaha lagu dhex sameeyo alla ka jecel yahay markaasay saxaabadu weydiiyeen ridwaanullah calayhim jihaadkani markaasuu yidhi ilaa rajulun kharaja laa jihaadna kama qiimo badna yidhi ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay nin oo naftiisa iyo maalkiisa ku baxay fii sabiililah si ugu dagaalamo naftiisiina ay shahaadaha shay maalkiina cadowga qaatay kaas una ka qiimo badan taana marka wadaa'ifta iyo shaqooyinka aan leenahay oo jihaadka markaad ku jirtana waaba ku jirtaa markii kaletana waa isu diyaariyay icdaad waciduu lahu ma stadactu min quwa taasna waa sidaas waa shaqada kale oo laga rabo أيام العشر إن أدوك فائدة الروح مسلم كهو الله سبحانه وتعالى
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا